Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Waxbarashada, Hidaha iyo Tacliinta Sare ee Dowladda Jubbaland, Mudane Axmed Faarax Cali Aweys oo ay la socdeen Agaasimaha Waaxda Horumarinta Adeegga Waxbarashada Mukhtaar Cabdi Cusmaan, Gudoomiyaha Waxbarashada Gobolka Jubbada Hoose Cabdi Cumar, Gudoomiyaha Waxbarashada Degmada Doobley Cabdi Oore Axmed, ayaa dhagax dhigay dugsi qaab casri ah loo dhisi doono kaasoo ay wax ku baran doonaan gabdhaha degmada Doobley iyo nawaaxigeeda, waxaana dhismihiisu uu bilaaban doonaa isbuucan gudihiisa. Dhagaxdhigga iskuulkaas ayaa waxaa Agaasimaha Waxbarashada Jubbaland iyo Bahda Waxbarashada ku wehelinayay Maamulka Degmada Doobley, Xogeyaha Xafiiska Gudoomiyaha Cabdi Cali, Taliyaha Amniga Degmada Doobley Gaashaanle Sare Maxamed Haybe Maxamuud, Xogeyaha Xafiiska Gudoomiyaha Degmada Doobley Cabdi Cali ayaa sheegay ka maamul ahaan inay ku faraxsan yihiin dhagaxdhigga iskuulkan.
waxaan aad ugu faraxsannahay maanta inaannu joogno dhagaxadhig iskuul casri ah oo loo dhisayo si casri ah oo ay noo keentay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka jubbaland iskuulkaas oo noqon doona iskuul ay gabdhaha soomaaliyeed ee deegaanka ku nool ay wax ku baranayaan waan ognahay duruufo fara badan oo u goonni ay gabdhuhu leeyihiin marka waa farxad gaara xaqiiqatan inaan helno iskuul gabdhaha u gaara oo waxbarashadooda iyo maaragtay tacliintoodaba ay lagu horumarinayo oo ay ku baranayaan Ee, ka maamulka degmada dhoobley ahaan annagu aad baan ugu faraxsannahay arrintaas waanan soo dhowaynaynaa waanan bogaadinaynaa ee, dadaallada ay ugu jirto wasaaradda waxbarashada horumarinta waxbarashada iyo tayeynteedaba aad baan u soo dhowaynaynaa waanan bogaadinaynaa waanan fa- ku faraxsannahay xaqiiqatan ma aha iskuulkii koowaad ee laga dhagax dhigo degmada dhoobley muddooyinkii hadda ugu dambeeyey waxaa jira iskuullo kale oo la dhagax dhigay qaybina ay dhammaystirmeen qaybina hadda ay bibeline-ka ku soo jiraan oo maalmahan soo socda haddii ilaahay idmo la dhagax dhigi doono intaasoo dhan waxay muujinaysaa dadaalka ay dowlad goboleedka jubbaland ugu jirto sidii loo horumarin lahaa waxbarashada deegaanka marka waa arrin farxad leh waa arrin waxaan u malaynayaa runtii xaqiiqatan ma dhicin sidii dowladdii dhexe ay u dhacday iskuul goonniya oo gabdhaha goonni u ah oo deegaankan laga hirgeliyay hadda ka hor ma jirin marka waa iskuulkii koowaad waanan ku faraxsannahay waanan soo dhowaynaynaa wasaaraddana waa u mahadcelinaynaa iyo dhammaan cid kasta oo mashruucan gacanta ku haysa sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa shirkadda dhisaysa maxaan ku sheegaa mashru- eh, iskuulkan oo si taya leh maxaan ku sheegaa u dhisi doonta haddii ilaahay idmo waxaanu kula dardaarmaynaa haddii ilaahay raalli ka noqdo in uu noqdo eh, wax bulshada ay ka faa'iidaysato oo wax badan ku soo kordhiya Dhinaca kale, agaasimaha waaxda horumarinta adeegga waxbarashada Mukhtaar Cabdi Cusmaan ayaa dhankiisa ka hadlay.
arrintan maanta aan isugu nimid waxay ka mid tahay maaragtay himilooyinka iyo hiigsiga ah, wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare dowlad goboleedka jubbaland ay leedahay oo oo ah in maaragtay dhammaan ardada caruurta gaartay da'da waxbarashada ah, in maaragtay ay helaan waxbarasho tayo leh loo siman yahay eh, adeeg waxbarasho oo wanaagsan in ay helaan ayaa maaragtay himilooyinka iyo hiigsiga dowlad goboleedka jubbaland khaasatan wasaaradda waxbarashada aa, ay maaragtay ayaa u dejisan taasna maaragtay way noo hirgelaysaa waxaan kula dardaarmayaa dhammaan bulshada aa, reer dhobley fursaddan dahabiga ah ee mar walba maaragtay aan aa, la helaynin in ay maaragtay ka faa'iidaystaan caruurtana maaragtay ay dugsiyada usoo wada u- usoo wada diraan si ay maaragtay ay u noqdaan bulshadii maaragtay dadkii hogaamin lahaa aa, berri mustaqbalka jiilka soo kacayo Ugu dambeyntii, Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Waxbarashada, Hidaha iyo Tacliinta Sare Dowladda Jubbaland, Mudane Axmed Faarax Cali Aweys ayaa isna goobta ka hadlay.
xogeyaha degmada dhobley ma- qaybta maaliyadda amniga iyo shirkadda dhisaysa ee, iskuulkan dhammaantiin waxaan idinku salaamaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu iyo saraakiisha wasaaradda waxbarashada intaba waxaan maanta halkaan dhagax dhignay iskuulka ay leeyihiin gabdhaha oo gaarka u ah degmada dhobley iskuulkaas oo laga dhisi doono iskool moodhal ah oo ay wax ku bartaan gabdhaha soomaali ahaan gaar ahaan kuwa reer dhobley iyo wixii agagaarkeeda ah marka iskuulkaanoo maanta taariikhdu ay tahay ka bisha juun sababtaan halkaan u nimi oo u dhagax dhigayna waxay tahay gabdhaha soomaaliyeed inay wax ku bartaan ee reer jubbaland gaar ahaan reer reer dhobley iyo deegaanka ku xeeraysan oo dhan sidaa awgeed waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu noo barakeeyo iskuulkan oo noqon doona runtii mid wax badan ku soo kordhiya waxbarashada degmada dhobley oo ay ka faa'iidaystaan gabdho aad u fara badan oo reer dhobley ah iyo deegaanada ku xeeranba sidaa awgeed iskuulkaas ayaanu maanta dhagax dhignay halkaanu u joognaa aad baa u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu